gaadiidleyda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan burburka wadooyinka magaaladaasi qaar ka mid ah gaadiidleyda ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay ka warameen dhibaatooyinka kala duwan oo ay ku sheegeen inay ku qabaan wadooyinka burbursan ee magaaladaasi beledweyne waxa ay tilmaameen in taasi ay sabab u tahay cillado ku yimaada gaadiidkooda meeshii ay ku tegi lahaayeen hal sacna ay ku tagaan laba saacadood waa kuwaan iyaga oo ka hadlaya waxaan ka mid ahay gaadiidka ku socota magaalada beledweyne waxaan dhibaato ku qabnaa wadada waa jaam haddana waa rifrif meeshii ku tagi lahayd hal saac waxaan ku tegaynaa laba saac iyo bar wadooyinkan burburay dhibaatadan ku qabno waxaa ka mid ah sida laamiyada rafta noqday oo burburay oo ku burburay biyibaxada iyo balaayada soo lalaabato oo inay kushineetooyinka ay kaa jabaan oo dhibaato badan ay kugu qabto sidoo kale gaadiidka cillado badan ay u yimaadaan aadan heli karaynin waddo aad maanta dhan ku socoto laga yaabay haddii aad maanta laba biyaajo ama saddex biyaajo aad ka gasho waddooyinkaas rafta ah laga yaabay inaadan sii shaqayn karin oo daaleyso sababto ah wadooyinka markay god iyo goof ay yihiin waxaa badanaysa jagjagtooda badanaysa marka dhibaatadaas ayaan ku qabnaa gaadiidleyda qaybahooda kala duwan ee ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa mar sii horeysay ay ka cabanayeen qiimaha shidaalka ee magaaladaasi maantana waxa ay ka cabanayaan burburka wadooyinka magaaladaasi iyagoona ilaa hadda jirin cid wax u qabata